aadba waa mahadsantihiin mahadka dee wax waajibahu dalkayga ummadaba naga saaran weeye wax waanay gobolada hadda gobolada xagga jidgooyadiiyo waxaas oo ugu badan buu ku jiraa oo shabaabkana ooma dhowo laakiin meelo gobolka ka baxsan bay jidadku ka go-an yihiin sida beledweyne agtiisa iyo xagga nabaydhabo agteeda oo wax laamiyadaba nooga soo tegayo raashina malo eriyadaasa culay saaran yahay meel noo jirtaa labaatan iyo shan kilomitr oo xagga bariga kaga aadan gobolka ayaan ogaanay inay nimanka khawaarijiinta wax ku ururinayaan meeshaasaa maanta taariikhda ay ahayd labaatan iyo kowga ayaan ayaan ku baxnay ilaa hadda waxaan ku dhex jiraa deegaankii iyo dhulkii aan nimankaa ku maqalay dulowna ilaa shan gaadhayana waan kala wareegnay haddana eriyadii baan ku sugannahay shacabkuna waa iska fiican yahay raashimo badan oo ay dadka ka joojin hayeenna waa soo galeen tuulooyinka intaan imaanay ilaa gobolka ay u gudbeen xaaladda shacabka iyo deegaankuna waa iska fiican yahay shacabka waan baraarujinay oo waan la shaqay oo dee waxaan inay dalsan yihiin oo aan lagu xidhan karin oo la raaci karin oo meel aysan naga fidaynin dawladdooda inay taageeraan waxaasoo dhan baan ka wada hadlaynay oo ku baraarujinaynay xaaladda hadda waa iska degan tahay maabo de deegaanka sidoodaba waxaan waa wax dhuumanaya oo wax saldhig horta rug saldhiga oo difaaca uga qodan yahay oo dhufaysa uga qodan yahay oo dalka ay ku leeyihiin ma jira caawa meelay bari habeen dama meelay bari waa dagaalka guriilaha dagaalka guriilahabaa lala bilaabay duurkaan la gallay ceelashi dee waan wada naqaanaa deegaankana waanu wada dhalanay awood markaa horimaad ahoy nagu samayn karaan oo aynu hor istaagi karaanna ma jiro sidaa laaligeed marka waxlaayo badanaa noo fudaydinaya inaan inaan kala wareegno oo aan meelaha annaga noo cabiraan aan ka bixino marka kuma ana baahin nimanaysan hor istaagin dhankaasoo hadda sayeglow ilaa biyooley meel layidhaha ilaa korkoorka kor eriyadaasoo hadda wax lagu sheegayaa eriyadaana qorshihii aan ku gaari lahayn baan hadda sugti aan ku dhex jiraa abo saabooka gaariga xamar hadduu ka soo baax horta waa inuu afgooya soo maro leega soo maro baydhabo iyo annaga dhexda annaga kasoo wareega xuduud intaan leenahay baydhabaha dugaadigu kasoo gudo laamiga kasoo dego meel lagu joojiyo male waxa lagu joojiyo waa xadka xamar iyo ilaa soona baydhaba xaggana waa soona beledweyne waxaysa kasoo baxaynin laakiin wax hadda gobol gobol hadii la dhaho annaga ilaa konton lixdan kilomitr shabaab gobol ay u jirto oo nabadgelyo oo weligiina qarax ka dhicin weligiina qof lagu dhex jidin weligiina mashin aan ka dhicin oo gobolada u amni fiicana buu gobolka ku jiraa waddooyinku meeshay ka go-an yihiinna meel loo dhow maahana waa meel naga durugsan waaye annaguna gooha kaas oo inaan waddooyinka intaa loo jiro oo meelahaas aan hawl oo fasaxaas oo weli dawladda amarka kasoo baxay ma hayno laakiin wixi deegaanka oo deegaanka fadhigiisa shabaab degmada tayegla unbay haysataa degmadaana qurshaheedaa lagu jiraa sidii loo qaban lahaa looga saari lahaa gobolka intiisa kale shabaab fudayd bay ka tahay waxba culays kuma hayso
waayahay dagaalka aada kula wareegteen deegaanada bakool ka tirsan maxaa khasaara ku gaartayseen maleeshiyaadka
abo dadkan horta meel walba hormuud baa taalla meel walba ruufiyaan baa jooga annaga diyaargarow annaga iyo howlaha annaga markay ogaadeen way baxeen waxay iskugu tageen meel la dhaho korkoor bay tageen ilaa meesha la yidhaahdo aalgaras iyo annaga jidka tayeglow noo xidha xagga koonfurtay ka wada mareen hawskaasay galeen dee wixii khadkii baa la wada isticmaalayaa oo dhulkii baa la wada joogaa oo dadkii baa isku dhex jiro nimankana waa shacab shacabkay isku dhex qaxayaan oo wixii informationa shacabkay kala xidhiidayaan marka goobaha hadda isku ururiyeenna gooba haddaan oga hadhayna maahana qorshaheed hadda waan ku jiraa saacadan haddaan kula hadlay waan ku jiraa waa deganta abo gobolka bakool xaaladiisa hadda sagaatanka kilomitr waraysi guud baan ka qaadnay xaaladooda waa waa degan tahay waxaan tayeglow waa ay joogaan aan ka ahayn inta kale xaaladiisu waa degan tahay tayeglowna wax saaka hadda ku dhex dhintay ma jiro